bismillahi raxmaani raxiim sal allah ala sayidina maxamed wala saabi wasalm halka waxaan ka salaamaya bahda saxaafadda inamada bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib waa ilaahay sidii khayrna ha ka dhigo anigu isma lihi waxay ku hada ama wax fidne ama ama khayr baan isleeyahay sheeg oo wax jira sheeg baan isleeyahay oo khayr ku jiro oo dadka dadkan iyo dadkana ayaan tilmaami lahaa oo muhiima in laysu sheego maskaasa saxaafadda ugu qabtay inaan mxu ahay ugu yeelay waxaynu ognahay qoladan mxuu ahay dawladda iyo qolada kale ama ha noqoto ururada siyaasiga mucaaradka iyo qolada kale kutirtay maxaa ay leedahay mxu ahay madasha miya joojinta qaranka qolaba qolo in wax ku eedeynayso marka anigoo de baan indhaxaabaan odhanaya iyo wixii aan ogay baan sheegaya qola waxay leedahay waa koonfur baa looga soo diray lacag wayna war cadda wasiir kaalmaa dabadda wuxuu yidhi lacag baa lasoo diray way duminaya waddanka ciidan iyo khalkhal gelinaya saasaa maaday taa marka wasiirka waxaan leeyahay abtaan wahay wasiirka abkii koonfur horta inaynu xageyno mooyaane koonfur oo aan jirin oo shalay dhalatay oo waxbaba dawlad jiro is haysataa ayaa somaliland soo lacag usoo diraysa oo burburinaysa oo nabadan lacag usoo diraysa dee arrintaa abti wax xaq ma haysaa hadda shalay maba jirto ayadii inaynu lagu lacag u dirsadan eegaayo hawsha gudaheeda ka shaqayne inay inoo soo dirto lacag ay nagu burburiso dee abtii wax haddayna ma haysaa halkaa taaniyan berigii cabdiqaasim iyo beryaha ha berigii gaxidku meesha ku badnaay saaqa gaxidku hormuudku u ahaa dee xagga xamar ku badnaayeen iyo waa way dhacday oo marba ay jirtaa waktigii cigaalna marayna soo weedeen oo halka laga sharxay ragga ragga ra-isul wasaaraadkiin oo imika madax sarsare rag ka mida dawladda rag bisaaraa ku jiray salaadiin baa ku jirtay burcaal ay kuwii halista geliya halka lagu qababtay qaar madaarka laga qabtay baa jiro socodsiina oo ra-isul wasaarayaal loogu ballan qaaday qaar bisaara ayaa ku jiro bilyan neera oo la yaqaano hawsha koonfurta qaar salaadiina ku jiray naqura suldaana xagga wasiirkaan inaa dabada inaga ahaa iyo waxay odhan baa gaxayskii baa kasoo wado waxaa la yidhi somaliland lala dhilgareeyey waa rasmi waa waa labadii kun iyo labadii inay inay inay somaliland burburiyaan qolada gaxayski iyo isku doonbahadiyo ah iyo qolada la dhahdo yaan xanaaqina dahba keeno inta khatarta berigaa soo sugeentay tuugtii gaxaysisa anaga ahayd iyo inaga ahayd abki iyo haba jeclo oo tijaaliya shaasiinba ayaa ballaanjoo meel ay ku jirtay si somaliland loo burburlahay soosaare loo siin ayay ku heshiiyeen tii cigaal u ogaaday saasiinta waa la qabantay siyaasiinta waa la xidhay waa maqashay bucaasan taalisyada sida uu istaaray wuxuu badbaadiyey somaliland cigaal markaa rikoorki waa hayna laakiinse khatartan markan abtu leedahay lacag iyo waxbaa loo soo diray nimadan yaryaar dhallinyaradenan aan xamar ba arag baasi markaa waxay leedahay ciidan bay leedahay layr bay leedahay dad bay leedahay maanta marka la soo diro maxaa jirto dad baa uu isticmaama cuqaal ha noqota ma saabdin ha noqota rag baa steerinka oo qabta sooqoon iska fadfadhiya ee mid xaraka ah aan lahayn ayadoo ay yihiin nimanka la garanaya cid walba garanaysa xasan ciise maxamed xaasi iyo iyo xasan ciise ragga hadla midkii ilaadhiga weyne iyo qolal wacdan iyo joogta inaa xaggeeda macnaha waxay dhisteen bayan ayay cid ayay cid kale ku burburinaysaa waa wax macquula ma abti cadeen baa halkaa laga rabaa haddii kale xaal baan kaa bixiyey haddaad dee meel ka dhacda abtigaa baan dhahaay waxaan jecelay ninka abtigaa in guulaystada abtiga inan kau tahay oo aan la legdimi isagu wax legdo abti halkaa xaal baan ka bixiyey waxaan filayaa carabtu waxay tidahdaa annaas law qiyaas annaas naas dadku law qiyaas gaasbu dadku qofku maya waa carabtu waxay dhahdaan bahar law bahar bahar law qiyaas badu hadda carab waadigii qanima baxar lahu qiyaas naas ma lahu qiyaas bay carabta tiradaa abti isagaa sheegaya macnaa baddu qiyaas bay leedahay maabkaa lagu qiyaasata laakiinse naas ma lahu qiyaas dadku qiyaas ma leh de abti balkaada baan dhegaysta nimankan ammaanaya dee waa bini aadmiye carabta naas ma lahu qiyaase abti cadaynayarna ma haysaa inay nimankaa dhalinyaradii iyo odayaashaa isku jiraan weligood xamar ee somaliland kuwii sameeyey ee riday dawladda sidaas mare ee dowladnimadoodu imika isku garoodhay ina yaroo shalay yimid oo reer muqdishoha ayaa waxu soo diraya oo nabadgelyadeena khalkhal gelinayaan alabtu wax aad iyo aad iyo aad iyo aad nooga degi waayey dadka iyo mujtamaca toona caddayna gaabka nin kale xaal baan bixiyo dee aan lagu malayn maayo waxaal baan ka bixiy caddayna waxbaa doonin anigu xoogagaal baan ahay haddii idi khatar ku keenaysa somalilan waa meel kale maha kuwan inamadan maaha hadday jirtaan lacagla soo diriyo meel kale abtii kaarki kaa kaa halaaba eh waa meel kale waa gar midho garxaj taa kuwan ahayn iyo qaar la socdoo kale xagga bari daymada inoo eeg nin reer barya lahay maaha xaggan hadday jirta baan ku uri anigu ismaan lahayn xamar baa goobtan xag laga soo diraya inagoo maanta miisaaniyadeenu boqol iyo labaatan milyan oo dollar tahay ceeb bay nagu tahay xamar la eege xamarna imakeena el baa inaga joogto wasiirada arrimaha dibaddu caruur oo dee halkan ka tagtae abti waddanka la khalkhalinaayo iyo nabadgelyada iyo hubka dee waa xakameyn dhowta ku hadlaysay waanu fajaxnay dadka o dhan waa wax nuqsaani lagu keenaayo jiritaankeena naqsaan lagu keenayo ayay noqotay waxaan ka sheegayaa waa somalilaanta iyo baadka saxaafadda u sheegayaa iyo gidigee baada dhegeysta marka inagu soomaaliya burburtay dawladdii soomaaliyed soomaalidu lixdankii waxay reermihii bay ahayd xoolnaqataa ceelasha iyo intaasay isku qabsan jirtay cawska iyo cawska markaasi markay sedigaan la heshiin jireen deeta waxay dhahdeen doox baan galay oo aan dawladnimo doonano waa dawla asturay doonteen astura weysen astura waxay tahay beerahid inay asturi doontaan oo isticmaalkaa guuri astura ilaah kelmadda astura astur astura asturadu waa dawladnimadii ayay dawla ay yidhahdeen astura aan doonano dabeeto kaashifay noqoto waxbay kashiftay markii u dambeysay say dawladnimadii waa tii kashifatay ma fahmaysaan xukunka askariga kashifatay kaashifay noqotay kaashifa astura may noqon way kashiftay soomaalidii dad iyo dadibaaku ku daafeen buu yahay soma macnaha halkii reermiyanimadii wanaagsaneed ee dhaqankii isdilkay ku jireen marmarsin jireen xalili jireen intay ka tagin bay dawladmadoon dawladda dabad bay galeen horta ka shiftay inagu hadday nahay somalilan markay soomaaliya ka u burburtay waxay inagu mid yaraan doonno astura la dhahdo tii wada burburtay ma jira asturante war ku asturana labaatankii sanadood imka xamar buruburaysay labaatankii afar sanooba dagaalo yaran oo gogooska adaceen mooyaane inta inta badan labaatankii sanood nabadgelyahay somaliland sooma ya nabadgelyahay inta intaasi baabahaysa asturayn innaga astura astura yaraan ictiraaf lahayn innagaas ictiraafnay labaatan sanoodan duruuftii adkeed ka soo baxnay maanta waxaan maraynaa marxalad miisaaniyadeenu boqol iyo labaatan milyan waynu isu sabirnay waynu isu tanaasulnay maynaan kala adkaan laakiin ka tanaasulaad baa dhacay ma ragga qaar waxay haystaan in la kala adkaada eh oo gaaliyo qoladooda laga arkaaday soo dhiibeen maanaan isdhiibin waa tanasulaad baan maxay waxaan su dhiibnay tolnimada iyo wanaaggu iyo badbaadeen may ahayn wax kale ku kala adkaada waa ninkii ogaa okay cigaal waa kii yidhi boqol imaan oo suuqa halka wax ka riday ku timanta nabadgelyada waa ninkiisa laakiin se waan isu tanasublay waxaanu aanu iskala roolaano sidaan beer sidaan isuulaaleynaa aanu isuulaaleynaa marka waxa weeyaan astura la dhadaa astura leynaa waxa weeyaan abti wasiir nabadgelyo raggii igala qayb qaataan adugu hay ee xoogaalka toddoba sagaashankii wasiirku dawladda igalo halka somaliland suuqan xajiis baa ka buuxay qofba joogin raggii waxay la qabtay wasiir ka mid ahaa dawladdii baashaa samaysay waa cigaal iyo iyo muxuu sheekh ibraahim iyo galaal waxaa lala shaqeynay xasan yoonis iyo iyo cabdillahi fada iyo cabdillahi cabdillahi darawal iyo nin kale aanu abtino ahay isku dagaala nahay wasiirka arrintaasaan baasha ku samaynay oo dee aniga aniga cigaali xaj iyo sheekhdaan ugu miisanaayeen yelinka xajkeenu ismayna dalka sultan cabdiraxmaan baa ka mid ah walaalkii jibraan kurisma alla yarxamu adan asturada ayadoo la socday baan u ogaa shan iyo tobankaa sanood bayn gaar ka haynay abtii baashan maanta tiriina maa koofur looga soo diray lacag oo u baabiinaya tacadayntaynaan rabna abti haddii kale cudurdaar bixi ama xaal baa bixiyey taasi waa taa waxaan ii sheegaya haddaa saxaafadii tiinaad ee dhalinyaratii u aad ba umaadsan tihiin oo dadaalisaan laakiin se maclumaad fara badan baan ayaa u baahantihin meela qaarna ka hesaal labadii kun iyo sideedii e dawladda ugu weyn dawlada waaweyn ee dadka kale kalsoomada ka dhasaan big powerkaas mid ka mid ah ayaa lagu her jibuuti waxaa la yidhi yaa sudaan galaal yaa sudaan galaal ku saal waa la lebaadayay ku saaloo laweydiin alaa lebaadinaya si kale deeta markii laga dhamaystay laba bilood laybaanin laybaanayay halka ufahateen waxbalde de waxaa jirada lagu sheegay de ayay baanayeen isku su-aalood baa layweydiyey boqol su-aalood laba boqol su-aalood saddex bilood baa ayaa ku dhegaysta yaa yaa iyo madaxda saasay u fadhiyaan laba inama turjumayaan aniga madaa boqol suaal bay weydiisan samada waa dan wigan baa soctay suaalay la weydiina xaggaad ka tagtay waa sheeka waada garta dee sheekadii dee ha amba isbaraxay banaankaan soo dhigay sama wa qoleen dee ha baqata ayaan idinka suaal kulan weydiiyey dowladda aheedlaayoy soma soomaaliya barnaamijkiina shacsareedii sheega waa waxay tagay maadimla nairobi la meelbo dibada iyo nairobi mahadda wadankoodii masidan baa rabtaa somaliland puntland soomaaliya waxa mise soomaaliya qura rabtaa bal ii sheega inta qosle bay leedahay intaan kuu sheeganaa sultaan galaaw wallahi alcadiim carab bi qaba wax waxay leedahay runtaas waa dawladdii oo dhan aniga shahaad baa laysiiyey mid ba kalka geed kale baaris kale maha alab kale jirto hadii dahay halkaa ma fahtay aan lacag doon maayo qaata hadii baa laysiiyey oo waxa layga soo hadlaya hadda ugu dambeysay waxay leedahay runtaan runtaan kuu sheegan adiga waxba kaa qarimayno soomaaliya qura rabnaa anti laakiin soo xayeelaysaa labadii kun isteedi maaha makra cabdillaahi subax dagaal baa saaray meeshan laakiinse qaata hadday timin madaxweynaha iyo caasimadda caasimadee madaxweynaha qaata laakiinse kala goma jiro caasimadee madaxweynaha qaata koonfur yaana qaadana oo sudan galaal waxa jooga waxaad yeelaysaa nin isaa ka dhoon oo siyaala markaa jooga sama nin isaa ka meesha u dhiiba ku soo saara laakiinse caasimadee madaxweynaha qaata waa dowlad weyn walowlowgay barnaamijkaa dawladaa waa weyn dete waxaan ku yidhi waa naaraysta deeto sidii baa laygu soo diray shabalaan baa soo goyay soo xidhay rabanta marka macna soo noqo dubug maantan toddoba sanad baan ka dhibanayay toban goor bay la soo hadlay leedahay markii dambe sudan ama kaale ma hayma dhow waa saaxiibka yaa taa waa nimaa rakshinaya iyagoo saaxiibka imika la dubug maa noqon meeshii waxaan ii sheegayaa waxaan ii sheegayaa wasiirka artigayo abdi baashani bahal loo la diiday oo soo martona lagu baayaco layidhi casimadee madaxweynaha qaata oo isku dara waanu ka diiday marka waktigeeda dadku anigu ma waa dad walaalo isku diino isku afo isku dhaqana ilahayna wuxuu yihi muxuu atasir bixamdillahi jamiican laakiin se ha isu bislaato laakiin se in dawlado kale iyo gaalo wax nagu soo mislaxaan isu tago casimadee madaxweynaha qaata amti waanu ka soo diidnay rag anoo kaalaa diiday oo iyo rag la socday kow meesha waxa ku jira maanta oo xamar ay leedahay dawlad baanu sheeganaynaa oo la ixsaafay hadda halka aad ugu fiirsada xamar waxay mooday in adduunku gobollada waqooyiga noqonaya buu mooday aqoondiya imka qabsata markii la ixsaafay ka baxeen kumeelgaarkii koonfur waqooyiga soomaaliya soomaaliya fatabay maalmihi horeysa u yeehay somaliland laakiinta madaxweynaha iyadii waxay sheegeen soomaaliya markii la ixtiraafo koonfur dawlad ka raatay way soo raacayaan dawladuna waa tan la ixtiraafay bay jira idin qaateen idinka la ixtiraafsan yahay deeta waa kuwa hadlay gobolo kamid ah waa gobolo kamid ah soomaaliya bay yidhahdeen ma kuntuud soo raaca gobolada waqooyi bay isticmaaleen okay hadda waxaan ii sheegay mar saxaafadow anigu hadalkaa kusii dheeraan maayo anigu xaqadan idiin sheegay cad baan hayaa rikood baan haya waxaan haya waxan adeer tan u dambaysay shirkii bruxel ka damatan ee soomaaliya layidhaha lagu caawiyo two billion wax bank iyo dheeraad okay wafdigii watay dawladda soomaaliyeed maalgelinta keeno kau tagtay wixii labadaba lagu yidhaan ii sheegaya rasmi ah aan wasiir kale u sheegaya iyo qoladan maamulka haysatee udu kulmiye kulmiye maba xarun bay namoodin waxba ogeyn waxaa lagu xidhay koonfurtii soomaaliya dawladdii soomaalida ee jamhuuriyadda la ixtilaafsanaa shirkii bruxel waxaa lagu xidhay somaliland qolada la yidhahda idinku ixtiraafkii baa haysataan ayaguna waxay haystaan nabadgelya mana aqoonsanin laakiin tay nabadgelya haystaan nabadgelyaduna ciyaar maha baa la yidhi matajalka mashaariicda la soo qaybsada la soo sameeya anigu adeer meel boo lay jooga shirkii u dambeeyey china ee madaxweynaha iyo wafdigii iyo lateena iyo waxayba tagtee china china mashaariic waa ninka ugu china bixin badan maalgelintii sharciyada ka bantay wuxuu soomaaliyana dhisaya raggii miiska fadhiya inoo diya ayaa jooga saa dashinaya meel ba raggii nagaa joogay uduuntarodii kaadi kaadi sheegaya anay la saadeen waxaa la yidhi yaa yaa yaa soomaaliya hee jayniba hawiil soo marbu dhigan tii horeena waa sidaa jaynana waxay yidhahdeen yaa jayna waxay dhahdeen yaa soomaalida hee wadanka baa laga dhisayna laakiinse kuwa halkan laanta sheegta anigu ma ictiraafsanin eg bruxel la taasa lagi ma ictiraafsanin buu jiray wiiliyo bruxel ba lagayiri anigu ma ictiraafsanin ma ictiraafsanin laakiinse waa daw waa maamul bay samaysteen adag oo nabadgelyo haysta idinkuna waxay haysataan ictiraafkii ayaguna nabadgelyadiyo si dag wax soo wada samaysta waaso halkaan daro bay naqantay ma dawladii soomaalida iyo nabadgelyadeena daro noqima nabadgelyadana waa sharci nima ya wasiir warcadda waxaa la yaabti baasha halkaa maraysa anagu samaynaan ku tacnaan waa adowgeyd aynu ku tacamay laakiin si aan iga egaal hayn anigu waa noolay iminka idagay aadan u baan niman iska burburinayaan oo nimankanu garanayna iska burburinayaan dee waxaad noo keen maanta gaxaaskii meelaha yaxa jira ma jiro maanta waxa weeyaan hadday wax noqota somaliland waa kulmi cidda xukunka haysatay tijaartooda ayaan u haysanaa gorya cid kale oo waa haystaa weliba kii kulmiyaan usii haysanaa waana awlagaarba laga haya sababtay u diidayaan sababtay u diidayaan in nimankan mujaahidiin wadanka usoo halgamee mutacalimiinta ee wax la toosinaya inay wax ka dhagaystaan toosin baa la dhaha ayaa ninka tala diidaa muxuu ku ku yahay ninka tala diida taa waa ta xukunka ayaga haysta fulinta ayaga haysta kulmiya haysta laakiin se ninka diidaan adeer aan saragno awradii mucaaridka ha kuleeynin koonfur baa laga soo hubeeyey ee waxaan isagu shalay muxuu koryanayay riyaale muxuu koryanayay riyaale warya waxa weeyaan wadatasri baa loo baahan yahay in wax la wada ilaaliyaa baa loo baahan yahay in nabadgelyada cid ku ciyaar kartaa sacaadka wasiir arrimaha gudaha ma jirta laakiin si adigu inamadan aad tilmaamayso aad leedahay xasan aysiya baa lacag koonfur uga soo dirtay kuwa yaciraya dee urradii niman waa intii waa intii muxuu haye waa intii aynu gebigeedna filayno inay wax wax naga dhigaan marka anigu ma iyagana ma hidi kale maahayn laakiin se gardarrada iyo abkii hadalka aad ku hadashay ee aad ka tiri u niman baa wadanka burburinaya si fudud aan utiiban ka bardulacay war haddii koonfurid waxay la gelaysa kuwii kuwii labadii kun iyo labadii la gale tujaartahaa iyo rajootaanimada qaatayna halis ku haya midda labaad waxa weeyaan idiin sheegaya saxaafadda mar labaad somaliland loo caddeeyo adeer wuxuga maxaa wax la yeeli karaa laba dowladood baynu nahay midna ixtiraafkii ba haysataa midna maya midna ixtiraafkii haysataa midna nabadgelyadii wasiir malaa ma ogid taa way kaa qariyeen qolada muxuu haye dawladda kaa sarraysa u ogeysiila yacni waxa weeyaan waxaa taagan somaliland idinkuna waxaa haysataan ixtiraafka soomaaliya kuwana waxay haystaan nabadgelyo daroo daroo baa lagu kay waxsa wada qaybsada warya war wadadan war wadadan aad shilka ururaysa iminka dawladda kulbi ay shilka ururaysa ee caarigaabo waa maxay caalamki balaayiinkii baa la yidhi oo la leeyahay oo diyaaran cadaynaya lale aynu barhkeena leenahay adeer jumhuuriyadeen qaaraankan waxay usiiyeen madaxtooyada ururinaysaa waa maxay maxaa lagu qarinayaa wa masaariicda maxaa loo qadimi waayey dekedaa iyo walba loo qadimi waayey masaariicda dumdiska soomaaliya aynu far yeelanay ayadoo oo la nabadgelyadooda ictiraafa nabadgelyadooda ee sababta kay u ururinayaan qaaraankii hadraan lacagtii meeday tii burugsilmaada iyo masaariicda taynu mee adeer waxaan waa naga ilaasana noo maydkama ma xafiis anigu ma saxaa tago ma taga laakiin si qaad baan ka haya inta noolay warya wadada ceergaaba laleeyahay iminka ceergaaba waxaan la yaabay berbera intina wasa tegi gaariga waxaan sida anoo wadagaas ima ka degtaa ma lugaysaa marka xamaasay ukaa marayso hadda wallahi bilaahi tallahi inaanu dhaqaaqayn gaarigu ilaaba jaxa umatinta waa laga baxay waa xabaalo xabaalo gaari ku dhadhacayo adeer inuu tan sameeyo tan haynoo dambaysee hadda tan dekeda muxuu sameey waaye hargeysa bal iska dhaafanta kadib berberaan gaarigu dhaqaaqayn ayaa halkan wadaxa iska sanadkii baa gaari maraya ama sabackii iso hal gaari waa san salaxday oo kale ama balaguud oo kale maxay korinaysaa laakiin tiisaajikitameeda hargeysa meeday warya adeer masaariicda wadooyinka waxa weeye taa taa iminka islaamaha ka hornaysa ka jooji karida qaadan utalaa la isla ogyahay noqoto waa tan ay qoladan intaan ku bax waxaan qarinaysa waan isla ognay وتشاينا تشاينا تشاينا وكان عاود لا شينا نجود الصومالي لا تعرف كده او ودي يكون لا ما هي قولوا لي لوكي لا مشاريع لا نسوق كويس لبدا مدحونا في حياه مشاريع لو شنو بحين يا دير يا بروكسل يا مغسين دياكا لبدا مدحونا ديلايو هيا صحيح هي جيتي تديك ما سعنسه دابتو سمنو يا اسلاما يا سقاله مساكينتا لوغو ورني سمنو دو maxay yalaw adoo xaleey ku tabay kaarti cidam gelo xiyirka tabta baaqo ka safantay cid lagu muuji kara ma jirto haddii meesha qola isleedahay dilaalis qaado waxaan wax qarsoomaya ma mahay de waa qoladaa waxaan muxuu ahay maamulkaiyo kulmiya haysataa waxaana gaar baa laga hayaa laakiin se nabadgeliyo inamadani baabiinayaan nasuusa naga xidhidhayne yahuud waa soo dira ceebta intaa le iyo lacag baa makuun baa lacag qaata xamar ka qaata lacag maxaa loo qiimasinayna inagaa balaayiin haysana inagaa waxbixina inagaa madaxa maanta ilagoo sanadkii dowlad shan iyo toban sano dowladda baa tiri maanta xamar baa ayn wax soo diraysa iyo saqataanimada garxayskaaga waktigoodii oo kuwii qaatay berigaad mucaaradka imakaan laga ilaalinayna somaliland kuwii lagula dagaalamay somaliland inkaan odhan jiray maryaalo kii berigiisi tagay dee anaguna ma waxaay maleesheedii intii somaliland tagtidii garxaysk waa waa fadalka marka dee qabteen kuwaas ku dhawaaqeen nala dagaalamtay annaga imaka ilaalinay somaliland ay isdhaqaasin kartoo somaliland ka horma kartaa ama cid la dhilgalay karta kulmiye dawladda shiilaan iyo hala dhilgalay mashaariicda laydin soo wada samaysto qura turkiga laakiin jabad kale iyo siyaasad kale iyo waxbaynu ahaan dhiibayna iyo tanaasulaad tanaasulaad baa meesha ku jira ade tanaasulaadkaa jira maxaa mashaariicdaadi baa lagula markaa qaadee maxaa baa leedahay ku tanaasuli koonfur alleeda soomaalidu markaa eder soomaalidu markaa eder tubiskaa samacay raacdo si gabood loo sheegay cid waliba boqol cigaal wuxuu boqol sano dabadna noqotay mar ma israac dee markas ku dhusaatay weeye anigo waxba odayaal baan noo saabti baan nahay laakiin saa adeernimada yar adeeryanay saabtii ha wada jabin hajabaadnimaasi ma taalo hajabin abtixaada wati laakiin se hajabaadnima taale waxaan dan la wada leeyaa la wada laasanayaa xaq bay u leeyihiin inay waxay arkaan ku dhawo waratasi masaaliicdan aanu sheegayna waa hadday og yihiinna way og yihiin haddii kale shacabka somaliland waxaan u sheegay haddaan suurtagala lahay dhalinyaradiina shaqada la ee bilcamalkee taaliimta ah halkan bay ka dilcadeen meel laha qabanina china mashaariicda ugu badnayd buli kala bar ka qaateen somaliland markaasi waa hadda qoraalkii baan haya bruxel two milyan iyo barmihada waxaa la yidhi somaliland la soo shaqeeda markaysa xamarka koonfurta yacdo waxaa la yidhi somaliland baa dilaalay filaaya saxiixa banaan iyo madaxweyne xasan waa la wada saxiixaya haddii kale ma soconayso maxay carruurteennu taariibi maxay waddooyinkeena qaaraan loogu urin dadka masaakiinta reer miyiga adeer waxa weeyaan dee adeer timir lafaa ku jirta waxaa leeyahay arday wasiirow iyo dowladdaada kulmiyaba adigu aad ku xusubtaymeelayaa malihide oo duruuftaa ku geysay kulmiyo waxaanu ka rabnaa kulmiyo xaqay baanu ka rabnaa adeer inuu ka hadlo masaadixdanu qarinaayu habraha ka guraayo lacagta ee tii bruxelles iyo tii chinana ee macadikidea ilaa ilaamiyo ilaa shaqa ee dhallinyarana shaqaalu mashaariicda u saxiilaayo silaayo turkiga adeer waan rabnaa arrintan ayada ah xasan ciise iyo maxamed xaasi iyo iyo iyo xasan guure iyaba ayaa ayaa hubla ayaa ayaa jira ayaa wadanka baabiinaya waa raggii mustaqbal rigi waxa sameeyey abkii waxyaaba qaar adigu wasiirkaygii baa seedaxda noo tahay laakiinse adigu dee haddana meel baad shaqaalo ka tahay shaqaalaha tahay dee wax walbaa ka dhagaysana wax nin siyaasiya tahay somaliland waa jecesha waan ogeyn laakiinse dee hadday gobol shaqaale ku magacowday dee abkii wax walbaha ka dhagaysan annaga wasiir baad noo tahay waxaan leeyahay wixii wasaasaan ku ducaynaya anigu cidna uma jeedo laakiinse wanaag baynu rabnaa waddankeenu waxaanu ku keenay nabadgelyada ictiraaf bay lag mid noqotay ta koonfurta nabadgelyada ha la ilaaliyo cidina waxba ma yeeli karto waan ii sheegaya somaliland nabadgelyadu hadday hergeyso baa muhiima hadday doonto ha hadday somaliland waxba noqon maysa inta hergeysa nabadgelyo tahay reer hergeysa ha reer hergeysa yaa idna xalaal yaa hergeysa daamaha ha isku ha isku ha isku siyaha ilaa sida nabadgelyadiina meel kale ha noqon mayse dalabaa daamood isku habar mar dambe yaan la qaybin waxaa soo xanajila ajiraantiyaxaasi laba daamood ee badasi waa isku daam waa isku habar waa isku oday ilaaliya nabadgelyada soomaaliya waxba noqon maysa halkiisa mar hadday nabad tahay hadday barburaa ka dhacday hadday gacangaabo ka dhacday hadday jabci ka dhacday waxba noqon maysa somaliland hargey hargeysa ha la ilaaliya nabadgelyada hargeysa mashaariicda adduunyadu ku dhawaaqdee somaliland ictiraafkina ictiraafku bay maqashee ictiraafku qiimo leh kuwii la ictiraafyada la yidhi mashaariicda somaliland hadla soo saxeexdo haddii kale waxa idiin soconaya wax nibadka mashaariicdi adeer aniga sababta waxa weeye waxay leeyihiin qoladii qoladii inaga hayda haddana xaggaa joogtay warse nimankii maxay mashaariicdan u socodsiinayay iminka qoladar baa la baraya qoladar qoladar qoladar qaaraanka wadoonka udhaysa qaaraanka udhaya kulmiye mayaa la baryayaa koonfur leedahay anigu odaygu wa waa nigaa idin maraykanka idin koof madaxweynaha ma qaatayn taama muxuu ahaye qaata madaxweynahana macasooda la qaatoo isku daraan diiday maygaasi xogay bana kuwan baa yaaqoon imanka koonfurtii dowladoola war imanka nimankani somalilandka maxay sameen warba la hadla qaar nagaa baan la taa oday shirka oodara dee hamoodina sagaalagaa jira inuu wadacadow yahay rag badan baa ilasanayso waan qaranayna meesha ya rag baa inoo maqan rag baa shirka ku jira inoo maqan waya dhegeysta wallahi wabilah tabaala war qolada halkana qaaraan baa laga waranaya haboo mashaariicdii balaayiinka heesta fiican lacagtina waa taalaan waxaa la yidhi war sababta madaxweynuhu la soo socodsi baahida saxaafadana dawaa la baa qashinaya si aarka oo ina cabdita warkaa waraysataan
sababta adeer haddana waxa la yidhaha anoo gelin wax la yidhi haddana keen baa lagu tabaa wax la qaadan karana maaha wax wax kaalay degdegeeyo xamaasad waa balaayo anigu nin reerbaraya nahay reerbarayga waa balaayo ayaanu nahay nin bari baa nahay haa ma soconaysa laakiinse ma yasiir ma yasiir wallahi aan itoolay waxaan socon maaya nabadgelya ilax yeeli kartaa ma jirto isha dhawaysan nin isboo sheegtay baan u sheegaa kuur waryaa dhegeyso war ama baha noqono adna bahan maysid anna ahaan maayo odayaal qayrqayriyo ama aan odayaal bari ku badama sideeda wadaynu hafraya koraan maama odayaasha sheegno halkaan leesaantay waxa weeyaan hadday bah tahay bahanimadaan ku walaalinayna hadday bah noqoto hadday bah noqoto bahanimadaan ku walaalinayn reerkaas hadduu bah noqdo bahanimadaan ku difaacaynaa baasha hadduu oday noqdaan odinimadaan ku difaacayna laakiin sax weeyaan madaxweyne siinaaya isagaana madaxweynaha waa inankayagii waa wanaagsan yahay laakiin se ma yeelayno khalad iyo iyo huhaa iyo iyo wax isku duuban iyo iyo mid muxuu ahaye mid sheeganaya baxmisteri oo ugu baxmisteriga soomaaliya ugu qaalisan hadda halkan ka wada oo ka faaidaysanaya anigu xooggaal baan ahay haddaan wax sheego waa lagu kalaaqaaqaya sheegi maayo nin weynu siduu xoog yahay in lagaa ku mulisay ma sheegto waxbaan ogahay aan ruo taariikhiga dhumadisbanaya rag waa la kala yeecayaa الدنيا ده ما يتبدأ في حلم يتحبطنا أدام شيء أيه والله يقول لك الله لكن سوى حملها وسيرة وكنغو كنغو كون توب معها خايمين معها لما قلنا له ودن كمحمد يا إيران ميل كلا هتيجي تلقى يا إيران يا أنت يا إيران بروك تلقى تهينو مشاريع الأسانة لو بقرنا يا والله عنو كون كون محمد يا إيران إبنا هتي هتي واحد كتان عنا مرسين ميتان هتي واحد كتان عنا لما مرسين ميتان قارب مشتريه سيري كل مياه وتجارته وطن كابا كان خطرسن أنا شيء دونا قال سياسينا ما سوف فديا كون خطر تيري تلو تيري ماذا سوق عطي يعني قال يكون أبتير بوطنا كمدا ما ما شيء إيه ما تعال أنا كلا أنا موت كلا إيه ولا أنا يو كوي كمبوت أنا كلا إيه سوق عطي كنتراس سينا يفوقي دونا يلا بابيو تلو تيري نلقو بدل إيشكا كلا مهيرو كاي ما أنا خلاص ولا بحاجة دلوقتي كود دي وقاعد في ده أنا جوه ده وما لا تعرف ayaa soo dhan riyada ka qofkan u hasa